aan ku bilowna ee guddiga uu madaxweynaha somalilan u magacaabay gurmadka iyo taakulaynta suuqa waaheyn ee magaalada hargeysa ayaa warbixin hordhac ah ku sheegay inuu khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay dabkaasi uu gaarayo laba bilyan oo doolarka maraykanka ah warkaan waxaa hargeysa ka soo diray waryaha v o e da khadar maxamed cakulle
duqa magaalada hargeysa kana mid ah guddigan heer qaran ee madaxweyne biixii u magacaabay taakulaynta iyo gurmadka dhibaatadii ka dhalatay dabkii ka kacay suuqa ganacsiga weyn ee waaheen ee magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge ayaa warbaahinta u sheegay in dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay dabkaasi ay gaadhayso ilaa iyo laba bilyan oo dollarka maraykanka ah sida ay sheegtay warbixin hordhaca sida ay sheegtay xog ururin hordhaca dhibkii iyo khasaarihii uu sababay musiibadii halkan ka dhacday waxaa lagu qiimeeyey inay tahay ay u dhaxayso hal bilyan iyo badh ilaa laba bilyan oo dollar waana qiimeyn hordhaca wey guddida heer qaran ee taakulaynta suuqa waaheen waxay iyaduna isla maantaba magacowday guddi hoosaad ka kooban ganacsatada iyo culimada jamhuuriyadda somalilan oo ay magacyadooda soo sheegi doonaan rugta ganacsiga jamhuuriyadda somalilan sidoo kale waxaa la go'aamiyey in maamulka dowladda hoose ee caasimadda hargeysa oo isaguna yeeshay kalfadhi aan caadi ahayn waxaa la go'aamiyey in maalinta salaasada oo ku beegan shanta bisha afraad laba kun iyo labaiyo labaatan suuqan dhibta badan ee ka dhacday la nadiifiyo xal yaale wixii dabka uu ka tegayna laga qaado waddooyinkana la furo waxaa labadaa cisho loo bixiyey si dadkii dhibta u gaadhay haddiiba waxaan bi meeshan ku hadheen inay labadaa cisho ka urursadaan sidoo kalena caagga iyo marada gubatay ee weli looga sii shegsan yahay inuu dabka jiro markaasi loo hubiyo waxaa la sameeyey dhammaan akawnyadii lagu soo ururin lahaa lacagaha ama deeqaha masiibada suuqa waahen ka dhacda dadku markaa ay ku soo bixiyaan waxaana laysla gartay wixii qaadhaana ee ka imanaya waddamada aynu saaxiibka nahay caalamka islaamka jimciyadda qurumaha ka dhexaysa european unionka iyo hay-adaha caalamiga ah waxay qaadhaankooda kusoo hagaajinayaan guddiga heer qaran ee taakulaynta suuqa waaheen waxaana markaa akoonnadaasi ay noqon doonaan oo lala wadaagi doono wixii tabarucaada ee ka imanaya ganacsatada iyo shacabka reer somalilan iyo shacabka geeska africa ku nool iyo shacabka kale muslimiinta ahba qof allayaalo qofkii ganacsadaha wixii ka imanaya qaadhaan ka imanaya guddiga ganacsatada iyo culimada ee gurmadka masiibada suuqa waaheen khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
ciidamada booliska dowladda kenya ayaa sheegay in ay ku guuleysteen inay gacanta kusoo dhigaan ilaa toddoba iyo toban qof oo lala xiriirinayo in ay qayb ka ahaayeen weerar dhagaxtuur ahaa oo lagu qaaday diyaaradda uu la socday musharaxa xisbiga azamiyo horeyna usoo noqday ra-iisul wasaarihii hore ee kenya raila odinga xubno ka tirsan xisbiga azamiyo ee raila ayaa sidoo kale falkaasi ku tilmaamay shirqool loo maleegayay hogaamiye raila odinga warbixintan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxamuud xare